wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo ee raadiyo beerulo qodobada haddii waa baqadaro dhegeystayaal warkana aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyey magaalada muqokori oo xarigga laga jiray iyo kuwo kale oo la dhagax dhigay tallaalka caruurta ka yar shanta sano oo laga daafuray beledweyne dhismaha cusub ee xarunta degmada xamar weyne oo la dhagax dhigay olole kor loogu qaadayo akhriska iyo qoraalka afka soomaaliga oo laga bilaabay magaalada beledweyne akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal waxaa ka mid a adeegyada tareenada faransiiska oo la joojiyey koobanayad dhegeysateen haatana u diyaargarooba isagiyo faahfaahsan mashaariic horumarineed ayaa laga hirgeliyey magaalada muqokori kuwo kalena xarigga ayaa laga jaray sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdinajiib aweys isaaq
madaxweynaha maamulka hiirshabelle cali guudlaawyo xuseen ayaa xerigga ka jaray mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyey degmada muqokori ee gobolka hiiraan mashaariicda xerigga laga jiray ayaa waxaa ka mid ah xarunta maamulka degmada xarunta maxkamadda iskuulka hoose iyo dhexe ee degmada ceelbiyood iyo garoonka ciyaaraha degmada muqokori cali guudlaawi xuseen madaxweynaha maamulka hiirshabelle oo ka hadlay munaasabadda ayaa bulshada ku nool degmada muqokori ugu mahad celiyey sida ay maamulka ugula shaqeeyeen hirgelinta mashaariicdan waxaana qiraynaa inaad tihiin ummad u bisil dowladnimo ummad go-aankeedu yahay horumar iyo wanaag inaad tihiin aan qiraynaa waa mahadsantihiin runtii aaday noo farax gelisay mar walibana golaha wasiirada mashaariicda laga fulinaayay degmada moqokori ammaan badan iyo wanaag badan ayay kasoo gudbinayeen ummadda ku nool degmada moqokori markii uu agaasig u yimaado markuu wasiir u yimaado iyo mas-uulkani markuu u yimaadba gacmo furanay ku soo dhaweynayeen mashaariicda la keenana si fudud ayay ku fulaysay runtii waa ku mahadsan tihiin waa idinku ammaana wanaaggaas waana bogaadinaya amniga aad ka shaqayseen haddaan amni jirin mashaariicdu ma fusheena sida nabadgelyada ah ee mashaariicdu u fulayso amniga sidaad ugu duubateenna waa ku mahadsantihiin si gaara ayaan u ammaanayaa runtii abaabulka ka jiro ummadda ku abtirsato degmada muqokori dal iyo dibad meeshay joogaanba abaabulka iyo iska waqabka gaarka ay go-aansadeen horumarka iyo wanaagga degmadaanna waxaan leehay waad ku mahadsantihiin si kastaba maamulka hiirshabelle oo kaashanaya dowladda dhexe iyo hay-adaha ka howlgala dalka ayaa mashaariic horumarineed ka fuliyey deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya
tallaalka caruurta ka yar shanta sano ayaa laga daafuray magaalada beledweyne sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdiqaadir cumar ibraahim
gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle ayaa magaalada beledweyne ka furay tallaalka caruurta ka yar shanta sano ee aan qaadan tallaalka ama dhammaysan daafurka talaalkan waxaa ka qaybgalay iskuduwayaasha caafimaadka qaar ka mid ah degmooyinka gobolka hiiraan mas-uuliyiin ka socday hay-adda seef iyo madax kale agaasimaha qorsheynta iyo siyaasadda ee wasaaradda caafimaadka hirshabelle cabduqaadir macalin axmed ayaa ka warbixiyey muhiimadda talaalkan ma aada ugu farxsanahay maanta inaan meeshaan aan u joogno inaan daafur ku samayno tallaalkii loogu talagalay dhallaanka soomaaliyeed ee dhibaataysan ee aan helin weli tallaal ku filan muhiimadda uu leeyahay iyo maaragtaaye ejka loogu talagalay intaba iyo danta muhiimkaa ee laga leeyahay tallaalkan bikajab wakhti badana laga soo shaqaynayay in la helo dhallaanka soomaaliyeed in loo helo maxaa la dhahaaye tallaal in loo helo dadkii ausan gaarin iyo magaalooyinka dhexdooda maadaama taarged laiin sheegi jiray markii hore in la sii kordhiyo gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle oo furay ololaha tallaalka ayaa sheegay inay muhiim tahay in tallaalka la gaarsiiyo dhammaan deegaanada iyo degmooyinka loogu talagalay isagoo uga mahad celiyey bahda caafimaadka dadaalka ay wadaan waxaan rabaa in taargetka la gaaro deegaanada hoos yimaada gobolka hiiraan oo aan wax tallaal helin muddooyinkii dambe degmooyinka bis in lagu soo koobin oo deegaanada la taga waxaa muhiim ah caruur yaryar oo ku dhashtay halkaas oo aan wax badanna talaal helina jira maadaama gaab badan u jiray waxaa la rabaa taargetka in la gaaro annagana waan bogaadinaynaa arrintaas waana taageeraynaa waana waana ku mahadsantihiin saa isu agaasanteen arrintan quruxda badan waxaa leeyahay bahda caafimaadka anoo kala reebaynin waa mahadsantihiin shaqada fiican oo haysaan annagana aad aan ugu faraxsannahay talaalkan in la joogteen rajaynaa insha allah waa mahadsantihiin waana qoreen assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu ololahan talaalka carruurta ka yar shanta sane ee aan qaadan talaalka ama dhammaysan ayaa dhowaan waxaa furay madaxweynaha hirshabelle si ay uga faa'iidaystaan carruurta
dhismaha xarunta cusub ee degmada xamarweyne ayaa la dhagax dhigay sida warkaan uu ku faahfaahinayo bilaal daahir waani
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa dhagax dhigay dhismaha cusub ee xarunta degmada xamarweyne munaasabada dhagaxdhiga ayaa waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir maamulka degmada xamarweyne agaasimayaal iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo dhagax dhigay dhismaha xaruntan ayaa ka warbixiyey oo ayagu bees u ah dhagaxdhigaani saakay aan dhagax dhigayno kadib markaan la fadhiistay odayaasha iyo guddoomiyahooda ayaan waxaan isla qaadanay inaysan degmada u ekaanin mooro lo lagu mooreeyo inaysan u ekaanin ay u ekaato meel xamarweyne magaceeda u dhiganto taasna markay isla qaadanay waxaan ku heshiinay naqshadda in wax laga bedelo degmo qurux badan oo la tartanto degmooyinkana ay noqoto maadaama aan rabno maadaama aan rabno inay tusaale u noqoto xamarweyne degmooyinka kale oo aan dib u dhis ku samaynayno bacadlayaasheedii jidadkeedii degmadeeduna inaysaan ahaato suuragal ma noqonayso marka degmada ayaan rabnaa marka la soo galo in laga arki karo lagana dheehan karo xamarweyne dhammaanteed xaruntaa laga dheehanayaa runtii waxaan isleeyahay xamarweyne waa taqaaniin magaca xamar meeshuu ka yimid asalkiisi ayaa waxaa la yidhaahdaa xawaaba xamarweynaaba haysato waxaa la yidhahdaa marka taariikhda dib loo raaco magacii xamar halkaan u ahayaa la yidhaahdaa iyo xamar jajab ilaa iyo hadda marka magaalada muqdisho waa la yidhaahdaa xamar waa la yidhaahdaa banaadirna waa la yidhahdaa soo saas maa wax magac degmo ku magacaaban waxaa ka jiro magacii xamar waxaana qaadatay xamarweyne marka xamarweyne iyo xamarjajabaa qaatee inay sidan u yaallaani xaq miya waa maya qaar ka mid a xubnihii kasoo qayb galay dhagax dhigga ayaa bogaadiyey waa mahadsan yahay gobolka dhammaan waa mahadsantihiin gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada xamarweyne oo asne fikiray in degmada la casriyeey mudana guddoomiye waa kaaga mahad celinaynaa sida caasimada aa ugu shaqaynaysid habeeni maalna ugu taagan tahay guddoomiyaha keligiisna wax ma qaban karo guddoomiye insha allah garabkaagaan taagannahay waa jecelnahay inay bilicda caasimadda ay soo ifbaxdo sababtoo ah waa townkii aan ku faanayna muqdisho dib u dhiska lagu sameynaya xarunta xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa qeyb ka ah horumarinada lagu sameynaya goobaha qadiimiga ee ku yaalo gobolka banaadir
olole kor loogu qaadayo akhriska iyo qoraalka afka soomaaliga ayaa laga bilaabay magaalada beledweyne sida warkaan ay ku faahfaahinayso sacdiye maxamed maxamuud
maxamed axmed xasan iyo maxamed ibraahim maclimow oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne ayaa bilaabay oo la kor loogu qaadayo barashada afka hooyo ujeedka loo bilaabay olaha ayaa waxa ay tahay sidii sare loogu qaadi lahaa barashada akhriska iyo qoraalka afka hooye iyadoo wax lagu bari doono dadka waaweyn iyo caruurta maxamed axmed xasan maamulaha xarunta afka hooyo ayaa ka warbixiyey ujeedka ay u bilaabeen olahan waxaan bilownay maalmahan aan wadnay olola lagu ciribtiraya dadka aan aqoonin qoridda afka hooye iyo hadalkiisa oo yaraaday in dadka laga gooyo luuqadaha kale si ay si u horumara afka hooye oo ma aragtay aan ugu talagalnay in sare uqaad aan u sameyna xirfadda ama waxbarashada afka hooye iskuulaan furnay loogu talagalay inay ku bartaan afkeena hooye si ay ma aragtay ugu hadlaan oo afafka qalaad looga imaado si maaragtay waalidiinta aan waxba qori karin ay u bartaan qoraalka iyo akhrinta afka hooye waxaan isu xilqaanay oo beryahan aan ku howlaneen inaan sare u qaadno afka hooye si ay dadkan u horumaraan waxaa ka mid ah waxyaabaha nagu dhaliyey in hooyooyin badan oo ka cabanaya maanta lacagaa iga dhuntay iyo maaragtay waxbaa qofaa isoo wacay oo lacag iga shubtay ama lacagaa igu soo qaldantay oo laiga ceshtay iyo in ay jiraan goobo ganacsi oo qofka inaa u tilmaanta aad leedahay meeshaa tag marka dhahdo meesha magaca af qalaad uu ku qoran yahay in la bedelo afkaas qalaad oo la helo afka hooye meel walba goob ganacsi ay ku qoran tahay ama goob kale ama sida iskuullada goobaha maaragtay meel walba ay tahay lagu qoro afka hooye oo maaragtay aan ka dhammaano afafka qalaad si loo horumariyo afka hooye qofka walba ha isku diyaargareeyo inuu ku qorto afka hooye dadkana la baro afka hooye una diyaargaroobaan dadka inay hormariyaan afka hooye goob waxbarasho aan leenahay oo gooni ah oo maaragtay loo isticmaalaa ku dhowaad ilaa iyo toddobaatan siddeetan ayaa ka mid ah dadka barta dadka aflaxayo hadda maaragtay dhammaystay oo ka gudbina way jiraan dadka hadda wadana way badan yihiin in maaragtay dad cusubna aan sii qabano waa rajaynayna insha allah oo sare u qaad badan aan ku samayna insha allah maxamed ibraahim macalimow oo ka mid a macallimiinta xaruntan ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu baro dadka waaweyn iyo caruurta waxaan ka mid ahay macalimiinta goobta mataqaanaa lagu horumarinayo afka soomaaliya ka mid ah barayaasha inta badan waxaa jiro yani goobo gaar loo leeyahay aan ugu talagalnay inaan wacyigelin ka fulino anagoo mataqaanaa dhalinyaro ah inaan horumarino afka hooyo horta markaan oo waxaas aan bilownay waxay iskugu jiraan laba qeyb ay iskugu jiraan qayb mataqaanaa daayar ah ee aan bilownay inaan barno oo aan luqadda kasoo dhisno waayo afka soomaaliga horta wuu dhib badan yahay markii mataqaanaa erbixin loo sameeyo laakiin hadda mataqaanaa waxaan u istaagnay inaan mataqaanaa intii aan ka gaarno aan dhisno oo afka sare u qaadnay aan u istaagnay sidoo kale waxaan barnaa dad waaweyn oo mataqaanaa xilligoogii aan ka faa'iidaysaneyn inay wax bartaan ama mataqaana wax akhriyaan ama wax qoraan ka faa'iidaysan ololaha barashada afka hooye ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta akhriska qoraalka afka soomaaliga
weli waxaad degeysanaysaan warka habeenimo ee radio beerol dhegeystayaal intaana gudagelin akhbaraadka dibadda kusoo dhawaada xubinta asrafka iyo suuqyada
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal saaxiib yaal kusoo dhawaada xubinta sarifka suuqyada warka habeennimo waxaynu kusoo qaadan doonaa qiimaha la iibiya kubadaha kubadda cagta kubadda loo yaqaano fiveka ayaa la iibiyaa afar doolar iyo bar halka la iibiya kubadda fiveka lix doolar kubadda loo yaqaano tayniska ayaa la iibiyaa hal doolar iyo bar kubadaha cirbadka ayaa la iibiyaa laba doolar iyo bar xubintiina waa eginta
aada buu mahadsan yahay bilaal akhbaaraadka dibaddan waxaa kamid ah saddex kamid ah tobanka tareen ee xawaaraha dheereeya ee faransiiska ayaa shaqada joojiyey sabtidii maanta ahayd kadib markii wadooyinka tareenada loo geystay weeraro isdaba joog ah ra-iisul wasaaraha faransiiska gabriel atal ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay sii wadaan raadinta kuwa qaswadayaasha ah ee mas-uulka ka ah kadib markii shabakadaha tareenada la curyaamiyey ka hor furitaanka ciyaaraha olombikada wasiirka gaadiidka faransiiska waxa uu sheegay in adeegyada ay caadi kusoo laaban doonaan subaxa isniinta sidoo kale waxaa la qiyaasay laba boqol iyo konton kun oo rakaab ah in ay saameysay hakadka ku yimid tareenada warkii habeenimo ee radio berol dhegeystayaal waageynta